waxaa weli magaalada ankara ee caasimadda waddanka turkiga ka soconaya wadahadallo ay garwadayn ka tahay dowladda turkiga kuwaasoo lagu doonayo in itoobiya lagu siiyo qayb ka mid ah badda soomaaliya wufuud ka kala socota dowladda federaalka iyo itoobiya ayaa ku sugan laba hotel oo ku kala yaala magaalada ankara waxayna si gaargaar ah ula kulmayaan wasiirka arrimaha dibadda turkiga fidan hakan oo isagu doonayo sidii itoobiya qayb looga siin lahaa badda soomaaliya ilwareedyo ka agdhow kulanka oo la hadlay warbaahinta maraykanka balse diiday in magacooda la shaaciyo ayaa tilmaamay in maalintii shalay oo isniin ahayd uu haakan laba jeer la kulmay wufuudda dowladda federaalka iyo itoobiya ilaa iyo hadda waxaan suuro gelin iskudayo lagu doonayo in labada dhinac si foolkafool ah loo kulansiiyo waxaana qodob weliba oo laga doodayo marba loo geynayaa labada dhinac dowladda turkiga ayaana waddaa galaangal ballaaran oo ay ku doonayso in mar uun labada dhinac isku hor fadhiistaan markaa laga hadlayo waxa ugu weyn ee labada dhinac isku diidan yihiin sida ay tilmaamayaan dad xogogaal ah waa iyadoo dowladda itoobiya diidan tahay inay ka laabato heshiiskii ay horay ula gashay maamulka la baxay somalilan halkaa dowladda federaalkuna ay ku doodayso in marka hore heshiiskaas laga noqdo iyaduna ay diyaar u tahay in itoobiya ay siiso qayb ka mid ah badda soomaaliya wafdiga dowladda itoobiya ku matalaya wadahadallada ayaa lagu soo warramayaa inay soo jeediyeen in dowladda federaalka ee uu hogaamiyo xasan sheekh ay keliya u cusboonaysiiso heshiiskii horay u dhex maray farmaajo iyo abiy axmed oo itoobiya lagu siiyey afar dekadood oo soomaaliya leedahay dhanka kale dowladda federaalka waxay ilwareedo tilmaamayaan inaanay aqoonsanayn heshiiskaas laakiin ay diyaar u tahay inay iyadu itoobiya siiso qayb ka mid ah badda soomaaliya is-afgarad cusubna la gaaro marka la isku soo ururiyo dowladda federaalka ma diidanaa doodna kama qabto in dowladda itoobiya la siiyo qayb ka mid ah badda soomaaliya laakiin waxay ku doodaysaa in qandaraaska heshiiskaas iyo is-afgaradkiisaba ay iyadu qaadato oo aanay aqoonsanayn heshiisyadii ay saxiixeen muuse biixi iyo moxamed cabdulaahi farmaajo dhinaca kale dowladda turkiga waxay tilmaamaysaa inay iyadu dhexdhexaad ka tahay khilaafka ka dhexeeya dowladda federaalka iyo itoobiya waxaase la yaab leh in xasan sheekh maxamuud uu horay u sheegay in turkigu difaacayo badda soomaaliya taas beddelkeedana uu turkigu qaadanayo naftada iyo gaaska laga soo saaro badda soomaaliya weli dhinacyada itoobiya iyo dowladda federaalka ayaa ku sugan magaalada ankara waxayna warbaahinada turkigu tilmaamayaan in wadahadalladu ay qaadan karaan wakhti dheer oo ay suuragal tahay inay gaaraan ilaa sebteembar waxaa muuqanaysaa inay jiraan shirqoollo daaha gadaashiisa lagu maleegayo aqoon-yahano badan ayaana tilmaamayaa in wakhti dheeraynta looga gol leeyahay in lagu seexiyo bulshada soomaaliyeed ee hadda soo jeeda iyagoo warmoog ahna la rabo in saq dhexe itoobiya lagu wareejiyo badda soomaaliya dowladda itoobiya ayaa weligeed lahayd damaca soo jiraynka ah ee la xidhiira sidii ay ku qabsan lahayd biyaha soomaaliya ujeeddadeeduna waa mid ka weyn marinbiyood ganacsi waxaana daliil u ah tobanka kun ee askari ee ciidanka itoobiya oo ay tababaratay arrinkaasoo ay ka gacan siisay dowladda faransiiska ee lagu yaqaano inay aflagaadayso rasuulka sala allahu calayhi wasalam